sideed ruux oo shacab ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii bamgacmeed lagu tuura gaari maraya gudaha suuqa weyn ee degmada wadajir halkaasoo dadku ay ka dukaamaysanayeen dadka dhaawacma waxay ahaayeen dadkii ku ilaha goobaha ganacsiga kuwa ku dukaamaysanaya waxaan dhaawacooda la gaarsiiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho dad goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in koox hubaysan bamgacmeed ay ku tuureen gaari nuuca loo yaqaan kaaribtu halkaasi marayay kooxdii bamka tuurtana goobtay ka baxsadeen guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada wadajir abuukar sheekh axmed ayaa u sheegay wariyaasha in ruux oo shacab oo dhaawac uu soo gaaray dad ku dhow sideed qofoodaa ku dhaawacmay meesha oo shacabe marka kolley qolooyinkii dhibka badnaayoo ummadda islaamka dhibaysa waaye bambada marka dadkaas shacabka ay ku dhacday oo dad fara badan a ku dhaawacmay laakiinse isla markii uun ciidamada amniga meesha u yimideen dabagalna way sameeyeen haddana shaqo kale wadaan oo lagu xaqiijinayo ciddii arrintaas ka dambeysay marka xaaladdu hadda aaday u degan tahay bambada ciddii duurtayna waa lagu raad joogaa insha allahu tacaala guddoomiyaha amniga ayaa sheegay xilliga weerkuu dhacaya dadkuna ku mashquulsanaayeen ka dukaamaysiga suuqa dadkuna u diyaargaroobayeen ciidda runaantii meesha meel suuqa waaye dadkuna waxay isku diyaarinayeen ciidda shaqadiina hadda sideeda u socotaa ciidamada ammaanka meesha joogaan wax badanna waa laga qabtay dabagalna waa wadnaa hadduu ilaah yihahdo insha allahu tacaala tafaasiisheedana dibaa laga heli doonaa laakiin hadda xaaladdu way degan tahay dadka shacabkaana waxaan leenahay ganacsigiina wata wax dhiba ma jiraan insha allahu tacaala cadowgana waa laga hortegayaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in uu naga guulaysiiyo cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho